duqaynta hoobiyaasha ee xalay lagu riday degmooyinka xamar jajab iyo waaberi ayaa sababtay dhimasho iyo dhaawac waxaana dadka ay waxyeeladu soo gaarta ay u badan yihiin dad rayid ah kuwaas oo siyaabo kala duwan uu hoobiyaha ugu tagay xaafadihii ay deganaayeen ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhimatay shan iyo toban kalena waxaa soo gaaray dhaawacyo kala duwan kuwaas oo dhaawacyadood la geeyay isbitaalada magaalada muqdisho inkastoo la sheegay in dhaawacyadu ay intaa ka badan yihiin saare maxamed cigaal oo ka mid ah ehelada dad isku qoys ah oo hoobiyaha uu ku dhacay gurigooda ayaa sheegtay in hooyada qoyska ay dhimatay aabbaha iyo laba caruur oo kalena ay ku dhaawacmeen banaankay fa fadhiyeen banaanka meel oo laamiga ulow ay fadhiyeen dee amarkana waan ka qornaa meesha ugu imaaday iyagoo meesheedu fadhiyo gabadha gees bay fadhisay wiilka iyo cunugiisa yariiska iyo cunug kaloo yar iyo iyagana waa ishoos joogeen gabadhuu qabay waa dhimatay saddexna waa dhaawac oo sahajiifaan isbacda afhayeenka wasaaradda amniga soomaaliya cabdikaamil macalin shukri oo v o a la hadlay ayaa dhankiisa sheegay in ciidamada booliska ay ku guulaysteen inay gacanta ku dhigaan gaarigii laga tuuray hoobiyaha iyo qaar ka mid ah kooxihii gaariga watay baabuurka waxaa saarnaa afar qof markii ay yimaadeen meesha oo booliska u ahayd meesha ku baarayeen dadka booliskii baa joojiyey waa ay baareen wayna informationkiisa ayaa kasoo horreeyay warbixinta xabad ayuu bilaabay marka asagii markuu arkay in gacanta lagu haayo rasaasina meesha ka dhacday waxaa ku dhaawacmay hal askari oo askartii kamid ah booliska ahayd oo dhaawackood soo gaaray ayagana waxaa soo gaaray laba nimo kamid ah dhaawac ayay ku jiiteen afar nim ayaa ahaayeen wax dhawr ka saarnaa waa ay ka degeen xabada badan xabadaa lawedaarsaday waxay galeen guri gurigii ay galeena looga daba tegay waxaa u yimid mooto intii ay soo gaarin ciidamada waxay waxaa ka baxday raggii qaar baa ka baxay kuwii kaleetana waxaa looga dabatay cisbitaal madiina oo rabeen isku dhex qariyaan dadkii dhaawaca waxyaabaha soo gaaray rabeen isku dhex qariyaan isla ayaga ayaa tegay halkaasi ciidamada ayaa tegay nin ayayna kasoo bixiyeen si kastoo ay tahay ciidamada ammaanka soomaaliya ayaa howlgallo ka waday maalmihii ugu dambeeyay degmooyinka gobolka banaadir haddana weli waxaa magaalada ka dhacaya dilalka iyo weerarada qorshaysan askar iyo saraakiil ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa siyaabo kala duwan loogu dilay magaalada muqdisho toddobaadkan waxaa sidoo kale dhaawac loo geystay mudane baarlamaanka soomaaliya ka tirsanaa saynab abukar maxamed v o a muqdisho